gudoomiyaha degmada guurceel ee gobolka galgaduud faarax cabdi mucalim oolo dareerana gudoomiye ku-xigeenka degmada xogayaha dowladda hoose taliyaha booliska degmada agaasimaha waxda howlaha guud iyo minatee iyo waxaana kumida xildhibaanada golaha deegaanka degmada guurceel iyo weliba iyo guubrew ku hayna meelilan asta iyo naqshada saarowka magaalada ee ah qaabeynta master balaanka nashqadeyntan iyo weliba lankugoliya sidii magaalada nagada lahayti doo leh wadooyin waasace taasna iyo fududa ay doonto dhismaha kaabyaalka kale meelila ku bilaabay naqshada saarowka iyo weliba sidoo kale ku sugnaayay bulshadii milkiyad ahaan lahaytiyo dhulka mashruucan laku bilaabay iyo ona ka qancinga mashruucanga gudoomiyaha degmada guurceel ee gobolka galgaduud faarax cabdi mucalim oo meeli warbaahinta kula hadal iyo weliba wase shacabka guurceelan faahfaahiyey faa'iidooyinka lagu dhaxli doono haddii dhulalkan wadooyin xelana usoonaanka baaqi inka maamul ahaan laka garab siiya hirgelinta mashruucanga waxaa si rasmian ugu bilowday hirgelinta ama inaan maanta aad sidaad ujeedaanba waxaan ka shaqaynaynaa hirgelinta master balankii magaaladan ama hagaajinta wadooyinka iyo bilicda magaalada gurceel waxaan rabaa bulshada reer gurceel guud ahaan inaan ugu baaqo ama aan dareensiino dhammaanteen inay nagu gacan siiyaan inay ka shaqeeyaan qurxinta hagaajinta magaalada iyo in qof walbaahiba uu qayb ka qaato hirgelinta nidaamka wadooyinka ee degmada gurcaal waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis magaalo qurxoon ama nidaam magaalo uu ka bilowdaa jidad qurxoon marka waxaan rabnaa jidadka inaan ka wada shaqayno waddadan aan hadda joogno oo waddo labaatan ah sidaan u bilownana waxaan rabnaa inaan wadno haddii ilaahay yidhaahdo maamul ahaan waxaan u taagannahay qurxinta iyo ka shaqaynta bilicda magaaladan bulshada reer gurceelna waxaan ka rajaynaynaa dhammaantood inay nagala shaqayn doonaan ilaahay idinkiis waana uga mahad celinayaa runtii sida ay noo gacan siinayaan bulshada reer gurceel waxaana rajaynayaa bulshada iskaashata ayaa wax qabsatee inaan isku kaashan doonno hirgelinta nidaaminta magaalada gurceel hadii ilahay mashruucan nashqad saarista magaalada gurceel ee gobolka galgaduud iyo weliba uusa koron qaaday sidii lan heli lahay wadooyin waasace islamarkaana weliba uusa meelo ku saaray in shacabka meel alla meelyo aragan isku dhisdan taasna iyo ku dhalado korta magaalo iskororan ee